wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan sato oo la hadlayay goobjoog f m ayaa sheegay in ay kulamo la qaateen hay-ado ka socday qaramada midoobay islamarkaana u qaabilsan dhanka arrimaha bani-aadinimada waxa uu cabdiraxmaan sato uu sheegay kulanka maanta uu hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku sugan kagala wada hadlayay arrimo fara badan oo quseeya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya
waybaashir muhiim ah oo lanqobadi hay-adaha ajoogyada localka ah iyo haan u n ka ah isna iska jiraan oo ka shaqeeyaan bani aadamnimada ayaa waybaashir wasaaradda arrimaha gudaha ka casuuntay magaalada baydhabo ujeedada shirkaasi way bahaayeen sidii isbarasho lansuubiifadi dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha u n ka kuwa caalamiga ah iyo kuwa n g o intaba sidaas dartiye shirkaas waxaa ku qeyb galay inta badan golaha wasiirada dhammaan hay-adihii la kacazoomi meele yooniska jari qaarkood qaarashona ku qoyan nairobi shaksiyaadka ku qeyb galay meele oo ay kamid yihiin unsom iyo u n d b iyo unicef iyo n h c r un oja iyo hanoo kale badan oo meeleraay d r c iyo kumid ata n r c ay kumid yihiin shirka way bahay shir eed muhiiman ah oo meeleraay isbarashada iyo wada shaqeynta dowladda iyo hay-adaha bani-aadamnimada ka shaqeeya kulanka hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadinimada iyo wasiirada ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ay ka jiraan xaalada bani-aadinimo islamar ahaantana u baahan in wax laga qabto waxa uu wasiirka oo goobjoog f m la hadlayay uu sheegay in kulankoodii maanta ay isku afgarteen hay-adaha qaramada doobey ka socday ee uu maanta kulanka la yeeshay sidii wax looga qaban lahaa arrimo fara badan oo ku aadan arrimaha bani-aadinimada gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya way bal isla meel dhikay ni wala wada shaqeeya dabcan inta badan horta barnaamij ado horbaan ku kulungnay gaargaaran la ku kulungnay arrimo baahida jirtana dowladda baahantana wada hadalnay baahida shacabka mayla raayay dhinaga nolole iyo nadaafada iyo horumarintana kuwada hadalnay si gaargaar ahaan an horbaan la hadalnay laakiin geek way bahay shirweyno si guud ahaan lan casuumay dhammaan meelaraay hay-adaha caalamiga iyo haan n g o local n g o-ka iyo u n kaba aan isku kooyan ahay muhiimadiisna way bahay geeki nin lisbarada dowladda golaha wasiirada iyo hay-adaha isbaradaan hayti xaqiiqdiina dhammaantiyo sida lan casuumi aan kooyan kuma hasanyin waynana mayleray mayleray laga codsadayni dowladda la shaqeeya xilli magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baydad ku sugan ay qayladhaani kasoo yeerayso islamar ahaantana ku aadan in gargaar bani-aadanimo lala gaaro degmooyin qaar ee gobolka bakool ka tirsan ay xayiran yihiin islamar ahaantana aanay jirin wax gargaar oo gala degmooyinkaasi oo ay ka mid